asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan marka hore salaamayaa dadweyne dadweynaha aadka u faraha badan ee kaga jira adduunka dacaladeeda had iyo jeerna madasha sigisti waxaa lagu falanqeeyaa soomaaliya weliba siyaasadda dhaqaalaha iyo waxyaalo aada u fara badan sida dadyowga had iyo jeer soomaaliya wax u qabta hase ahaatee maanta waxaa marti inoogu ah madasha sigistii rofesor xasan faarax warfaah oo ah guddoomiyaha samadon foundation haddaba innaga oo sii wadan doona marka hore waxaan u mahad celinayaa rofesor xasan faarax warfaah oo waktigiisa inoo soo huray inana ina siiyey inuu inala qeybsado samadon foundation waxay u taagan tahay iyo waxyaalaha ay ka samayso hadday ahaan lahayd waddanka iyo hadday ahaan lahayd dabadeeda intaba kolley isaga ayaa inaga dhergin doona hase ahaatee intaynaan u gudagelin waxaan kusoo dhaweynayaa barnaamijka madasha sigisty rofesor xasan faarax warfaah oo isagu ah guddoomiyaha samadon foundation oo marka hore ina siin doona qofka uu yahay iyo meelaha uu kasoo shaqeeyo ama soomaaliya ha noqoto ama debadda ha noqotay bal inuu sawir yar inaga siiyo waxaan kusoo dhaweynayaa kusoo dhawow madasha sigisti rofesor xasan faarax warfa
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sida naliigu sheegayba waxaan ahay xasan faarax warfa waxaanan guddoomiye u ahay guddiga muxuu ahaa maamula ama wada samadon foundation oo dad badan oo muxuu ahaa ku nool ama boston ama minnesota england soomaaliya iyo arabia intaba ay ka mid yihiin mar waxaan ahay xiriiriye marna waxaan ahay guddoomiye marka taasi waa taa oo waa waa halkaan hayo iminka jagadan hayo hadda hase yeeshee siday iga codsadeen haddii aan nii sheego meesha aan ka socdo ama waxaan qaban jiray soomaalidu way jeceshahay inay horta ogaadaan bay jecel yihiin qof hadday dhegaysanayaan inay horta iska ogaadaan qofku yahay marka idinkana waxaan siinayaa fursadda inaan isku kiin sheego waanad ku mahadsan tihiin inaad caawa waktigiina isiisaan si aad iga dhegaysataan in muxuuha organizationkan amase si aan organizationkan wax naga sheego waxaan markii hore ka ahaan jiray haddaan haddaan noloshayda soo yar koobo waxa weeye dugsigii muxuu ahaa markii ugu horeyse waxbarasho iskuol laga geeyo waxaa laga geeyey magaalada jabuuti kadib waa la iga soo waday oo waqooyiga soomaaliya ayaan wax ku bartay gaar ahaan magaalada muxuu ahaa gobolka awdal iyo gobolka sheekh waxaa dabeetana aan tegay xamar macalin ka noqday shaqo qaran dugsigii la odhan jiray santa uno november maalinta macalinka loogu magac daray waxaan ka noqday arday jaamacaddii ummadda soomaalida waxaan ka baxay wasaarada wasaaradda waxbarashada ayaan u shaqeeyey macalin dugsi sare loo odhan jiray santa uno octoober halkaas oon fiisha diretore ka noqday kadibna jaamacadda ummadda ila wareegtay waxaan ka qayb gaalay doodo badan oo soomaaliya ka dhici jiray oo jaamacadda ummadda soomaalida simboosiyamyada caan baan ku ahaa si la odhan jiray nabadgelyada qaranka iyo qabiilka waxaan kulan ku jiray group la odhan jiray qori qoriga iyo qalinka ama qalinka iyo qoriga oo askar iyo macalimiin jaamacadeed ahaa taasoo ii suurto gelisay gobolada dhexe inaan muxuu ahaa ciidamada la xidhiidhno waqooyigana inaan nabad ka keenona muxuu ahaa oon dhexdhexaadino ciidamadii waktigaa joogaya iyo iyo muxuu ahaa dadweynaha waqooyiga jaamacadda ummadda soomaalida ayaan u shaqeeyey muddo badan ugu shaqeeyey muxuu ahaa inaan record gareeyo xale wixii event ah ee ka dhacaya dalka inaan u record galayo video ahaan qoraal ahaan shaqadayda taasay ahayd markaan ka imanayay in waxaan kaloon galay jaamacadaha umas amers waxaan galay muxuu ahaa calgary university waxaan ku jiray jaamacadda calgary university ninety one ninety two nineteen ninety one nineteen ninety two waxaan kaloon haddana galay jaamacadda umas boston north eastern university waxbaan ka bartay harvard university ugu dambeyntii life lifeson baan ka qaatay macalinimo ah gobolka massachusetts marka waxaan ka noqday macalin iskuullada muxuu ahaa boston oo waxaan u shaqeeyey city of boston iminka waxaan faraha la galay oon u go-ay in samadoon foundation barasho wanaagsan wixii su-aaleyd weydiin doontaa waad weydiinaysaan hase yeeshee intaasaan ku ekeynayaa qofkaan ahaa waa kaas wayahay aada iyo aad ayaad umahadsan tahay taariikhda faraha badan oo aad naga siisay iyo aragtida badan qofkii aad tahay xasan faarax oo ah professor aada iyo aad ayaanu kugu mahad celinin mar labaad madasha dadka madasha sigista oo gadaal kasoo galay maanta halkan waxaa marti noogu ah professor xasan faarax warfaa oo ah guddoomiyaha foundation samadon foundation oo isagoo caawa marti inoogu ah su-aasha ugu horeysa aan haddaba ku weydiinayo guddoomiye waxaa ka tahay siaad noo sheegtay samadon foundation samadon foundation goorma la aasaasay sababta loo aasaasayna maxay ahayd
samadon foundation ama hay-addan samafalka waxaa loo aasaasay inay wax ka qabato tayeynta waxbarashada iyo caafimaadka iyo wada noolaashaha soomaaliya wax cusub ma samaynayso wixii jiray ee dowladda soomaaliya iyo dhulka soomaalida ku nooshahay sida jabuuti ethoopia iyo kenya iyay markaa caawinaysaa wixii barnaamijka jira ayay tayeynaysaa ee wax cusub oy kusoo kordhinaysaa oo iyadu bilaabaysaa laakiin iskuulle ay dhista iyo ma aha wixii already jira ayay caawinaysaa kasoo qaab tusaale ahaan haddii iskuul ka jiro ina guuxa amase balan balle iyo galdodob elementary hadduu ku jiro waa xadka kuwa ku yaala kuwaasaa la caawinaya laakiin la caawin maayo mid sida hargeysa ama gaalkacay hargeysa ama siya boosaaso ama muqdisho ma aha ujeedadeedu waxa weeye dadka neglectka ku dhacay ee intii dagaaladu socdeen cidina dan ka gelin ee mara lasii jiidhaayay mara lasoo jiidhaayay ee xagka ku taagsan from layoada to ras cambody in waxaa oy qaylo badani ka timi say tusaale ahaan afmadow waxay ku taallaa labada xad soomaaliya iyo kenya laakiin kenyana dan kama gasho soomaaliyana dan kama gasho in waxay hanti lahaayeenna badanaa waa laga dhaca in waxna looma geeyo hay-adihii u tegi lahaana waa laga didiyaa waxay samadoon samayn doontaa in ay dadkaa la shaqayso xadadka ku nool inta badan marka wixii ay already jirayna waxbay ku daraysaa laakiin haddii ay wax qabanayso waxay u qabanaysaa kuwa xadadka ku nool waxay ka aasaasantay su-aashii ahayd goormay aasaasantay boston bay ka aasaasantay jaamacadda boston university centerka presidential african center african presidential center ee ku yaala ayuu ka bilaabmay hadalkii ugu horreeyey ee arrintan layskula soo qaado dhowrkii bilood oo madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed aw joogay oo markii la weydiiyey ay weydiisay muxuu aha ay weydiiyeen dadka jooga boston maxaad doonaysaa inaad dadkaaga u qabato malebareri baad u samaynaysaa may hay-ad samafalaad u samaynaysaa ma muxuu ahaa n maxaad doonaysaa inaad u samayso oon kugu taageeraa isagu uma jawaabine anakuna cazimay soomaalidii baa cazimay wuxuu yidhi maxaad rabtaan inaad dadkiina u qabataan haddii aad doonaysaan inaad dadkiini wax u qabataan waxaan nii hayaa farsamadaad ugu qaban lahaydeen marka waan u tegnay waan ku noqnoqonay waan la fadhiisanay yani fadhiyada qaarkood waxay qaadanayaan maalin dhan mararka qaarkood shan saacadood ilaa toban saacadood mararka qaarkood ugu dambayntii waxaa laysla meel dhigay inaa hay-ad samafala oo caawisa dadka xadka ku nool ay u badan yihiin laakiin dadkao dhan caawisa laakiin dadkaa u badan marka sidaasay ku aasaasantay hase yeeshe eh waxaan wadnay laba sano ayaan arrintan wadnay maalintii dhaweyteed arkayseen bisha dhowr iyo labaatankeygii dhulka ingiriiska bishii hore tegtay ee magaalada bristol waxa aada noo soo dhaweeyey muxuu ahay dawladda bristol waayahay taasay ahayd waayahay markaynu ka nimaadno waxay samayn doonto ma noo taaban kartaa wax aad samayseen oo aad leedahay halkaas iyo halkaas ayaan wax ka qabanay marka laga yimaado waxii aad samayn doontaan
waxa weeye n iminka waxaan ku jirnaa kobcintiisa iyo dalintiisa ayaan ku jirnaa iyo kobcintiisa n weli maan gaadin process aan wax ku qabano ma aan gaadin waxa qura ku guulaysanay in ay dad badan oo jecel inay soomaalida wax u qabtaan ay albaabada noo garaacaan oo yidhaahaan soo gala waa ana waxbaan nila qabanaynaa weli halkaan taaganna waxa weeyaan xog urursi dad urursi muxuu ahaa in iyo dadkii wada shaqayn lahaa ka dhex shaqayntooda like training board of directorsoo kale siday u wada shaqayn lahaayeen wixii uu ballaadhan yahay marka si ay lugaha iskugu taago inay dadka wada shaqaynaya isfahmaan waxaan iminka qabanaynaa waa taa ma odhan karo soomaaliyaan tagno ischool baan caawinay maya laakiin qorshaha dhow lix bilood gudahood kolley war waad naga maqlay waayo waa inaan ka helnaa wada shaqayn dowladda soomaaliya dowladda muxuu ahaa jabuuti dowladda etoobiya kenya soomaaliya oo dhan waa inaan ka helnaa muxuu ahaa wada shaqayn iyo partnership waa inaan ka helnaa then and only then aan waxaan qaban karayna
waayahay sida aad noo sheegtay waxaad jirteen laba sano ilaa haddana waxba kama qaban ama waddanka gudihiisa ha ahaatee ama dibaddiisa ha ahaatee welina waxaa tiri waxaan sugaynaa waxa weeye waa dowladdii soomaaliya ama jabuuti ha ahaato ama soomaaliya ha ahaato ama etoobiya ha ahaato dowladaha laftigooda aada sugaysaa iyaga ayaa soomaaliya waxba ka qaban kari waayay marka nin shaqadiisii gabay siduu idinkaa idiin caawin karaa si aad dadkaa usii caawisaan
su-aal wanaagsan weeyaan horta aan ku aan ku saxe dowladahani way qabteen wax ma odhan karno way qaban waayeen in dowlad ahaan iyo haykal ahaan way u jiraan in muxuu ahaa n iskuullay leeyihiin isbitaallay leeyihiin muxuu ahaa way shaqaynayaan laakiin tayadiibaa ayaa laysku haystaa waxaa laysku haystaa ilaa heerkay gaadhsiisan tahay heer standardka ay gaadhsiisan tahay ma mid la ogolaan karaa mise waa mid jirku diidayo marka in waxaan kuu sheegayaa already way qabanayaanoo way hayaan waxay qabanayeen awooddoodana way qabanayaan annaku waxaan ku taageeraynaa inaan la tayayno tusaalaan ku siinayaa in soomaaliya waxbarashada waxay u baahan tahay accreditation wax la yidhaho aqoonsi adduunkada oo dibadda ah in waxaan kala shaqaynaynaa siday jaamacadaha soomaaliya u heli lahaayeen accreditation ama si aqoonsi dibadeed in soomaaliya intii aanan dhicin muxuu ahaa burburku jaamacadda ummadda soomaalida waxay ka mi waxay ka mid ahayd jaamacadaha haysta waxa la yidhaaho aqoonsiga adduunka in taa maxaa caddaynaya meel kale u tegi maayo mar markii la qiimeynayey soomaaliyaan joogay jaamicaddaan joogay markay qiimeynta helayna waan joogay laakiin waxaan ku farxay maalinta aan imi boston dhiibay credentialskaygii ku dhiibay dawladda massachusetts si laysan la ii siiyo warqadda la qoray waxaa ka mid ahayd een arkay inaan waru haynin muxuu ahaa in lafolo college of education waxay ka mid tahay jaamacadda ummadda soomaalida oo aqoonsi ka haysata jaamacadaha waaweyn iyo maraykankaba oo accredited weeyaan laba cali isma weydiin hor baa laysanka laiga siiyey marka imika haddii laysidhaaho laysan doono lama helo because jaamacaddii soomaalida baabaaday waxaan u doonaynaa inaan usoo celino nolosha noocaas ee jaamacadaha soomaaliya noolaayeen marka way bateen waagaa mid quray ahayd imika way bateen tayadooduna lama hubo inay heer standardskii ay taagan tahay loo baahnaa marka taasaa kamid a waxyaabahan qaban doono la qabanayno marka dawladahani way jiraan waxna way qabteen laakiin tayeyn bay u baahan yihiin waa kaas
wayahay professor xasan farax warfa sida aad noo sheegtay waxa weeyaan jaamacadaha inaad midaysaan kadibna aad ka dhaadhicisaan jaamacadaha adduunka kale inay xiriir fiican la yeeshaan waxbarashadan la yeeshaan haddii aynu si kale sawirka u dhigno waxaa ka jira maamulo sida somaliland puntland iyo maamulo aada u fara badan ayaa ka jira nin waliba waxbarashadiisa ama carabi ha ahaato ama soomaali ha ahaato ama english ha ahaato nin waliba wuxuu rabo ayuu wax ku dhigaa iskuuloof aada u fara badan ayaad ku arkaysaa soomaaliya waxay noqotay business nin waliba wuxuu yaqaano wuxuu u furtay si uu lacag u helo waxbarashada inuu ka faa'iidaysto idinkoo aan hoos kasoo bilaabin marka hore soo inoma ahayn hay-addiinu inay kasoo bilowdo hoos oo waxbarashadii ay midayso daladii haddii ahaan lahayd soomaaliya lagu dhigi lahaa ama english lagu dhigi lahaa iyadu lafteedu midayso kalana shaqayso maamulada halkaa ka jira
wax la waxaan ku leehay wax la midaynayaa qorshaha noogu jirto inaan midayno waxbarashada soomaaliya qor qorshaha waxaa noogu jirtaa hay-ad kasta oo waxbaraso jaamacad kasta inaan sida ay tahay loo caawiyo oy ku gaadho meesha ugu sarraysa ay la tartami karto adaweynaha ma aha in la simayo koona ilaa koona in rightna uma lihin sharciyadna uma haysano inaan sidaas samayno waxaan laakiin awood iyo xirfad u helaynaa inaan ka soo qaad jaamacad ku taalla makhir university oo kale inaan makhir la shaqayno intiyo oon derisno ilaa heerka ay kaga jirto standardska adduunka inaan wixii ka maqan u sheegno kalana caawino marka jaamacad kasta iyo hay-ad kastoo waxbarasho halkeega ayaan doonaynaa inaan ku caawino ee ma aha inaan anaku midaynayno curriculumka waa inay tartamaan waa inay even xataa kala qarsadaan curriculumka oy ardadu ogaataa meesha ugu waxbarasho wanaagsan oo intooy sabose ka tagaan borama oo kale awdal ay ka tagaan ay tagaan hargeysa university hadday ka manhaj wanaagsan tahay xagga looga inay intay ka tegi karaan hargeysa ay ka ka dhigan karaan gaalkacayo oy ku og yihiin business managementka xagga business inay ku wanaagsan yihiin marka waxa weeya manaahiista iyo kaa u lahaanaya xaq manaahiista iyo kaa u lahaanaya muxuu ahaa decisionka ugu dambeeya wuxuu ahaan lahaa annaku waxaan siinaynaa uun tayeyn kabaxa waayahay haddii marka hore waxaan dadka u sheegayaa gadaal ka soo galay in aanu waraysi ilaa hadda twenty minutes socday aanu lalahayn professor xasan faarax warfaa oo isagoo ah guddoomiyaha samadoon foundation marka dadka gadaal la soo galay waxaanu ka codsanaynaa inay madashaasigasii la socdaan halkaana kala sii wadaan su-aasha kale aan ku weydiinayo mawr waxaa ka dhawaajisay madaxweynaha oo ah madaxweynihii hore ee sheekh shariif inuu laftiisu ku jiro foundationkan aad aduu ka tahay guddoomiyaha isagu ma raggii helayba oo inila inila bilaabayba mise isagu gadaal buu kasoo galay
ina in markii horena waan tilmaamay ina meeshan lagu idhaaho massachusetts gaar ahaan boston waxaa ku yaala jaamacadaha ugu da-da waaweyn leh sida harvard university iyo muxuu ahaa north eastern iyo boston university iyo massachusetts university m i t gan la idhaaho massachusetts institute of technology oo ah one of the best uh, technology institutes ee adduunka ka jira meeshoo caynkaasa center baa waxa laga sameeyey boston university oo lagu magacaabo muxuu aha madaxweyneyaasha africa looga magac dhigay marka uu madaxweyne ka fadhiisto shaqada in waxay siiyaan fursad intou intoo la dejiyo b u officekii awlahaan jiray oo sidiisiya looga sameeyo meesha oo exactly siduu madaxweynaha ku ahaa oo kale in kadibna la dhex geliyo laabareeyayaasha iyo cilmiga oo wax ka barto ama buug qoro ama wax ku balaangareeyo waxaana maamula nin muxuu aha ambassador ka ahaan jiray africa oo dadkan aan ku magacowno african americanka oo ambassador ahaan jiray oo khabiir ah oo wadanada africa waddan kasta tegey jecella africa inay harow marto ninkaasaa ka madaxa marka markuu sheekh shariif ka soo degay madaxweynenimada in dadku aad bay u jeclaysteen sida nabadgelyada ah oo u wareejiyey iyo sida ugu diyaar gareeyey inay soomaaliya ka baxdo waxa la yidhaaho kumeel gaad oo ay la soo noqoto wixii sharaftii ay ku lahayd united nationska iyo muxuu ahaa africa iyo carabta iyo islamic wedka kadibna sida nabadda lahayd ay uga soo baxay waxay ku sharfeen inay waktigaas siiyaan intuu meesha ku jiray ayaa waxaa la weydiinayay marka lasoo siyaarto ama governor ha soo siyaarto ama president jaamacadeed ha soo siyaarto ama dad hay-ad ka madaxa ha soo siyaarto marka lasoo siyaarto waxaa la odhanayay maxaad doonaysaa madaxweyne inaad qabato marka dhaqanka dhulkan waa iska taqaanaa ama labrary baa lagu magacaabaya ama labrary bay dhisayaan ama hay-aday samaynayaan iminkaa jimmy carter oo kala fiiray guryuhuu dhisaa waxaad arkaysaa isagii oo reero faqiira guryo u dhisaya ama hay-adda aw samafalka oo wado africa caribianka isagoo gaboobayba haddana wixii wadaa marka waxa weeyaan waa culture dadka mas-uulka ahaan jiray leeyihiin nin la yidhaahdo dukakos oo halkan ka ahaan jiray governor massachusetts waxaad arkaysaa qashinka ka ururinaya meel halkaas muxuu ahaa isbitaalada ku yaalaan waa dukakos waa nin millioneera waa nin professora waa nin governor ahaa waa ninkii madaxweynaha u orday ee muxuu ahaa waktigii muxuu eitiyadii madaxweynenimadu ordeed democratiska haddana waxaad arkaysaa isagii oo xaadaya meel halkaas why waxa weeyaan waa wax la isla og yahay qofku inuu ummadda wax u qabto service intuu nool yahay marka markaa sidaa darteed bay u weydiinayeen maxaad doonaysaa inaad qabato anna ku nacazumay uu noo yeedhay wuxuu wareeda maxaad doonaysaa inaad u qabataan dadkiina waa ninba waxbuu sheegay ninba waxbuu la yimid maalin kasta waa ku noqnoqonayna ugu dambayntii waxaa la isla gartay ou talada soo jeediyey isagu weliba in samafal waxaan ku nidhi sidee bay waxaasi yani imisay soomaali samafal samaysay waxaana shaqayn maayo wuxuu yihi dhegaysta mar aan baxsanayay buu yidhi oo yacni waddanka muqdishona laga saaray oon muxuu ahaa halkaa iyo u kacay dhinaca kenya waxaan u tegay buli reere aan weligood iskuol la arag biyaha weligood laba cisho u socda meelaha qaarkood waad maqasheen baan u malaynaya dhulka faxfaxdhuun la yidhaahay twenty four hours buu dhaanku maqnaadaa dhul noocaasa ayuu maray wuxuu yihi waxaan doonayaa dadkii aan soo arkay inaan wax u qabto muxuu ahaa waxaan doonayaa inaad iga caawisaan oo qabataan wixii marka waxaa la yihi okay markuu wixii noo sharxay oo picturekii la siiyey anigu waxaan ahaa qofkii ugu horreeyay yes its possible why haddii aad xasuusan tihiin oo joogteen nineteen ninety two iyo ninety three canada haddaad joogteen waxaad arkayseen ama maqlayseen aniga oo u ururinaya lacag soomaalidii qaxootiga ahayd ee kenya la keenay waxaan ka hadli jiray iskuullada jaamacadahaan ka hadli jiray meel kasta waan ka hadli jiray red crosska waxaa la unicef waxaan ururinaynay cunto lacag dar everton oo lasoo dirayay marka haddii qof uuni waagaa arkayay waxyaabaha media ka dhacaya waad xasuusanaysaa wejigayga markuu arrintii saabtay markiiba way taabatay arrintaas waxaan ku leeyahay yes waxa weeye I'm I'm one of uh, one of the igu dar liiska baan ku weli imika sidii baan liiska ugu jiraa anaa wixii wada laakiin madaxweynuhu waa arday imika wuxuu ku jiraa oxford university marka sidaasay ku bilaabantay so anybody ay dan ka hayso ama laxe jeclo laxe jeclo ka hayso soomaalinimada iyo soomaaliga qofka soomaaliga iyo soomaalinimada well it's your time waxaad noolaanaysaa un waa labaatan sanoo dambe ama afartan sanoo dambe it is the best time inaad muxuaha intasgarayso noloshaada oo cuntadaada muxuaha ree ummadaada wax u qabato
way aad baad umahadsan tahay sharxadda aada naga siisay hadda haddaynu u gudubno dhinaca samadon foundation dadweyow badan oo soomaaliyeed ayaa ku dhegeysanaya dadyow soomaaliyeed oo badan baa ku dhegeysan doona samadon foundation maxaa uga baahan tahay dadkaa soomaaliyeed oo dhegeysanaya ma lacag ma maskax ma inay kusoo darmaan maxaad dadkaa ku dhegeysanaya aada leedahay waa u baahan tahay samadon foundation
saddexda bilooda hore saddexda bilooda soo socota waa sagaashanka cisho soo socda waxaan u baahannahay dad qof yidhaaha anigu waxaan ka imi laas caanood xabkayna ku dhowdahay anigu waxaan ka imi buuhoodle xabkayna u dhowdahay isbitaalla ma laha anigu waxaan ka imi muxuu ahaa luuq nineteen ninety one kii baa noogu dambeysay ischool iyo iyo muxuu ahaa iyo isbitaal dad noocaa yidhaaho oo warbixinta baahidana siiya oo gaar ahaan dadka xadadka ku nool ah dadkaan u baahannahay waa dadka imika inay inoo keenaan exactly oy weliba ka qayb qaataan weliba waxaan kasii jeclaan lahaa anigoo ah guddoomiyaha guddiga waxaan ka jeclaan lahaa nin idhaaha waxaan ka imi tuule heblaayo xadka ku taala ina oo reerkaygu dego waxaan doonayaa reerkaygii xadka joogay inaan wax u qabto sidaa yidhaaha weliba clearly oon idhaahno weldan gacan qabano oon raacno oon la tegno oon la caawino oo buuge qalinugee muxuu ahaa dispensary u sameeya dumar mulisa u tababara macallin u tababara yacni sidaa waa inuu qofku aw ka wax cuqdada ka reebanaadaa ou idhaahaa anu waxaan doonayaa tolkayoo afmadow jooga oo weli oo neglex aad ku samayseen soomaaliya ku samaysay oo baahan baan rabaa ee ha layla soo arko oo la raaco lala soo arko la caawiyo oon laga xishoon arrintaas oo kale hadday noqoto lacag waxaan samayn doonaa in minnesota iyo boston washington seattle washington san diego waxaan samaynaynaa muxuu ahaa chapters inay dadku kasoo qayb galaan oon markaan idhaahno meel heblaayo qalmaan bay u baahan tahay iyaku intay is ururiyaan hadday doonaan lacag ururiyaan ama meel kale ha ka keena qalmaankii keena oon anakuna dhoofin oon meeshii geyno iyakuna intay telefoonka qaataan reer san diego ay yidhahaan qalmaanta aan iisoo dirnay ee nigu soo dhiibnay samadon foundation ma hesheen mise ma helin garanaysaa saasoo wax u dhacayaa marka si loo helo transparency marka lacag hadday noqoto waxay ku ekaanaysaa oo qura in chaptriska ka samaysma north america africa waxaan filaynaa south africa uganda muxuaha jabuuti muxuu ahaa ummadaha badana meesha u badaya inay ka caawin karaan dadka n
waayahay professor xasan farax markay aad kusoo celcelisay waxaanu wax ka qabanaa xuduudaha keliya haddii aan kaaga soo qaado nafsad ahaantayda waxaan ka imid gobolka sanaag waxaa jira tuulooyin aan weli aana gaarin dowladii aan weli ciyaal yareer aan waxbarasho helin ayaa jira aan ka faa'iidaysan haddii aad xuduudka ku egtihiin keliya markii aan maqlo samadon foundation ma iman candhuuftayda dib u laqo aan ahda xuduudada keliya wax ka qabanayaan mise meesha lafteeda oo looga baahan yahay waxbarasho biyo looga baahan yahay laftigeeda waxbaa ka qabanaysa
na kuwan xadadkuba waxay ku soo baxeen dadkoo baahidooda sheegay haddii qof sanaag ku nool ama saraar ku nool na aw sheegto oo tuulo halkaasa oo caddahay inaana cidina u tegin waxna loo qaban waa qasab inay samadoon engage garayso ama dawladda markaa joogta ha engage garayso ama shicibka meesha degan amase iyaduba laakiin inay wixii qabato waxaan u baahannahay laakiin inuu qof noo sheego saa imikaba aad noogu sheegto oo tidaahdo adigoona generalize garayn aad tidaahdo badan ma laha muxuu ahaa isbitaal laas qoray ma laha isbitaal ood wixii soo proof karayso then wixii waan qaba waa la qaban karaya wala hadduu alla idhaaho waa waa la samaynaya waxaa ka haboon in problemkii loo sheego meeshuu ka jiro si aan u document garayno oon u caawino
waayahay haddaynu dhinaca siyaasadda lafteeda aan kugu yaro faloociyo madaxweynaha hadda madaxweyne ka ah soomaaliya waxyaalaha dhan oo aad qaban jirta ayuu qabanaya ma laga yaabaa in la yidhaahdo xasan faarax warfaa mar hadduu halkaa gala laftiisu wuxuuga sii boodi karaa madaxweyne inuu soomaaliya uu ka noqdo inay hungurima ka hayaan maad noqotid siyaasadda soomaaliya ama aad geshid ama aad noqotid madaxweyne oo aragtid
aniga waxa waa ka gaboobay taas qof dhalinyar bay u baahan tahay muxuu ahaa in madaxweyne ka noqdo waxa weeye sida sida aan qorshaha ugu talagalnay sida runta ah waxaan la xidhiidhaynaa oo qura in wasaarado wasaaradda waxbarashada wasaaradda taaliinta sare wasaaradda planninka wasaaradda caafimaadka in wasiirka ayaa approve gareeya isagaa planka haya master planka isaga haya markaan eego maxaa nii qabanaa ama reportka ay hayaane neediska wixii baahida ah oon intaan hor fadhiisano isla eegno oon idhaahno sanadkan waxaan qabanaynaa iskuol hebel iyo iskuol hebel ayaka weydiina halkay baahidiinu u badan tahay macani waxaan la shaqaynaynaa dawladda hayaday doontaha halahaatee dawlad goboleedka ayaan la shaqaynaynaa tayadooda intay doonta ahaatee waxaan la shaqaynaynaa dhistariga dadkan dhistariga odayaasha counsilka ee meesha jooga marka ma arkayno annaka aragtida imikayada vishonkaygu ma arkayo dawladda sare ee madaxweyne ah ama madaxweyne ku-xigeen prime minister ma arkayno waxaan arkaynaa oo qura wasiirka planninka iyo departmentskiisa wasiirka caafimaadka iyo departmentskiisa wasiirka waxbarashada iyo department
waayahay waayahay kolley waxaynu ku jirnaa gebagabadii dadyo badan ayaa ina dhegaysanaya madasha sixty ku jira markii aad soo hadal qaaday meelo badan aad rabtaan wax ka qabataan soomaalida baahideedu ma dhammaato nin kastaba wuxuu leeyahay ilay lahay su-aal baanu hayaa xasan faarax aanu sheego tuulo hebel imaanay lahayn waxbarasho iyo biyo toonna iyaga woo gudbi doonaa dhegaystayaasha sharafta le ina dhegaysanaya su-aashii gebagabadii markaynu soo gaadhnay soomaaliya baahideedu aada bay u fara badan tahay idinka laftigiina maynoo joogaan dad gudaha inii jooga oo idinka idinka tirsan oo ka tirsan samadon foundation oo jira oo wax soo indheendheeya oo meelo taga oo yidhaahda baahida iyo baahida iyo baahidaasaa jirta oo gudaha inii jooga mise kulli dabadda ayay wada joogtaan oo de waddankii gudihiisiiba xidhiir badan lama lihdin
su-aal aada u wanaagsan anigoo oo sahaaminaya oo ow idiray muxuu ahaa samadoon foundation ayaa waxaan tegay waqooyiga soomaaliya waxaanan tegay dhul remote ah waxaan tegay dhul xad ah waxaan u kuur galay nolosha dadka in iskuuladan siyaartay jaamacadahan eegay waan soo waraystay dadka waxay ahayd inaan tago sida qorshaha ahayd muqdisho iyo olso gaalkacayo laakiin socodkaa dib baan u dhigtay qof naga mid aa tegey actually laba naga mid aa tegey xamar ka soo noqday marka warbixinta waan ururinaynay nidaamyo badan baan ku ururinaynay garanaysaa warbixinta marka oo noo gaara wixii aan u baahnayn information so far meeshaan ka bilaabi lahayn waan haynaa haddii kale barnaamijka imika aan samayno ee dhisayno ee caafimaadka ama waxbarashada ah ma samayneen hadday noo suurto gasho ilaahay idhaaho waxaa qorshaha noogu jirtaa inaan macalimiin fara badan aan tababaro isla sanadku intuuna dhammaanin siday iskuullada uga dhigaan sida loo xalilo muxuu ahaa iska horaan imaadiyada iyo inaan tayada macalinka kor ugu qaado waxaan rajaynaynaa intuuna sanadku dhammaanin inaan barnaamijka fulino marka aan bilownana qasab waa nala soo socodsiin doonaa hadduu alla idhaaho marka waxyaaba badan oo noo qarsoonna waa jiraa waxyaaba aan qeexnayna waa jiraa
waayahay su-aashii ugu dambeysay inagoo ku jirna dadkana aynu jaanis siin doono ina dhegaysanaya haddii ay wax su-aala ay qabaan su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinayo soomaaliya dagaalkeedii waa sii daba dheeraaday waxbarashadii caafimaadkii kolley wax asaaskii basiga ahaa ayay dadkaasi laayihiin idinka samadoon foundation ahaan waddanka kolley sida aada sheegtay oo haddaba nooga dhawaajisay xidhiidh ayaa la leedihiin oo idinku laftiinu waa tagteen maxaad u rajaynaysaa dadka soomaaliyeed oo aad tala aad siinaysaa oo leedahay taladaas ayaan ini haya jaaniska ugu dambeeya aan ku siinayno
ina waxaan so soomaalida ina horta mid baan odhan lahaa ina horta waxaan ka rajeynayno waxaan ka rajeynaynaa soo dhaweyn iyo inay nala gartaan kuwa qurbaha jooga iyo kuwa gudaha jooga ina in badan baa waxa waa inaa arrintaa la qabtaa waa inaa taa la qabtaa talooyinku way nagu badnaayeen laakiin waxqabadku waa inagu yaraa inaan ogolaano oon raacno hadduu qof gacanta inoo fidiyo u idhaaho waxbaan qabanayaa in aan lais hortaagine la taageero oo la caawiyo ayaa yaa yaa waajiba ina dagaalku iyo iska hor imaadku uu dheeraaday laakiin waxaan doo waxaa la doonayaa inuu meel ku dhammaado waxaan jecelahay inay soomaalidu dib u eegaan muxuu ahaa aayadda qur-aanka ee walcasri inay dib u akristaan oy eegaan inay kalo eegaan suuratu baqara muxuu ahaa hadalka ku yaala ee ah ilaahay leeyahay bini aadanka wax kaleba uma abuurin abuurin inay caabudaan mooyaane wixii kale oo dhanna waxa weeyaan wixii ay ku caabudi lahaayeena loo sameeyey inay u ogolaadaan caruurtooda iyo dumarkooda iyo odayaashooda wixii ilaahay u uumay inay sameeyaan number one inay nabad ahaan ku sameeyaan inay calooshooda buuxda ku sameeyaan inay caqligooda taama ku sameeyaan inay wixii dhibaya ee keenaya iska hor imaadka inay ka ilaaliyaan inay isku ogolaadaan nolosha inay wada shaqeeyaan inay gacantooda iyo carabkooda ka nabadgeliyaan walaalkood haddii kale way iska waa caddahay inaan khasaaro ku sugannahay in aanan xaqa la yska indha tirin in muxuu ahaa arrimaha noocaasa qiyamkeennii soomaalinimada ahaa ee soomaaliga ahaa ee diinta ku dhisnaa ee dhaqanka islaamka ah ku dhisnaa inuu soo noqdo oo marka ay taasi soo noqoto adduunweynahana waan ixtiraameynaa nafteenana waan ixtiraamaynaa qarankeenana waan ixtiraamaynaa waanan iskugu dul qaadanaynaa marka waxaan ka rajaynayaa rajadaydu waxay tahay in aan isgacan isku siino iscaawimaadda aan iscaawinayno in maadaama ay su-aalahaagii soo dhammaadeen waxaan aniguna qaybteeda ku gebagabaynayaa waxaan ii sheegayaa waxay samadoon tahay iyo waxayna ahayn samadoon waa waa waxa weeye hay-ad samafal oo samo mooyaane wax kale ka reeban inay samayso oo ugu dul qaadanaysa haddii la carqaladeeyo taasi waa waxay tahay weeyaan waxayna ahayni w waxa weeye kama tirsana xisbi xisbina ma aha waqooyina kama tirsana koonfurna kama tirsana barina kama tirsana waxa weeyaan dadkii soomaaliyeed oo doonaya inay dadkii soomaaliyeed caawiyaan marka waxayna ahayni waa taas ma aha xisbi shaqana kuma laha siyaasad waxay shaqo ku leedahay nolosha iyo waxuqabashada ubadka dumarka dadka waaweyn dhalinyarada soomaalida horn of africa ku dhaqan waan ka baxay
waayahay marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa professor xasan faarax warfa oo ah guddoomiyaha sabadoon foundation oo maanta inaga aqbalay inuu halkan inoogu yimaado inanada wadaago waxay tahay samadoon foundation iyo waxay qabato intaba inala wadaagay waxaanu leenahay aada ayaad umahadsan tihiin haddaba dadka sharafta le iyagana waxaan leenahay madasha silis ku jira nana dhegaysanayay aada ayaad umahadsan tihiin waktigiina fiican aada noo hurteen iyo inaad dhegaysataan waxyaalo badan aad ka faa'iideen samadoon foundation haddaba samadoon foundation haddii xasan warfa su-aasha ugu dambaysan ku weydiinayo dad badan baa kule ku dhegaysanaya oo jeclaaday waxyaalahii aada u sheegtay hadday yidhaahdaan tolow ama waxbaanu rabnaa inaanu la wadaagno fikir ama lafteeda lacagta inaanu wax ku darsanno ajarkaana lafteeda aanu ka shaqaysano xaggey kaala soo xidhiidhayaan xaggey kaa helayaan taa lafteeda inaad ugu dartid ayaanu jeclaan lahay
sida runta ah waxa weeye waxaan leenahay secretariat oo ah in lala xidhiidho qofkaas secretariatka wuxuu fadhiyaa london in waxay noqonaysaa in aad gujisaan oo wax kasta ood samaynaysaan aad ku hagaajisaan secretariatka waxaad ka helaysaan markaa informationka samadon foundation dot org waa websiteka waa samadon foundation waa w w dot samadon foundation samadon oo af soomaali ku qoran samadon foundation dot org marka halkaasaad kala xidhiidhaysaan secretariga waxaanan wixii informationeed u baahan tihiin caawa laga bilaabana waan waan la hadli doonaa websiteka sidaa ugu qoro exactly sidaad ula soo xidhiidri lahaydeen qofka lala soo xidhiidhayaana waa secretariga haddii ay noqoto aniga in layla soo xidhiidho waxay noqonaysaa emailkayga oo magacayga caadiga ah wafaa xasan at gmail dot com uma malaynayo inaad cid ila soo xidhiidhayso sababtoo ah mar hore oy afar boqol oo qof dhegaysanayeen dhowr bilood baa kasoo wareegaan ma oo la wareysanayey oy dadku xiise weyn u hayeen wixii aan ka hadlayey waxaan siiyey emailkayga hal qof ma soo dirin haba yaraatee email even odranaya xasan thank you very much wixii aad muxuu ahaa barnaamijkaagii waa wanaagsanaa marka qof qanca ma iyo intaa un ku joogsada waxa weeye waana mar kastaba way way banaan tahay inaad ila soo xidhiidhaan waana ku celinayaa waa warfaa xasan isku jira weeyaan waa fingriisi ah warfaa xasan at gmail dot com haddaad iisoo dirtaan waxaan iisoo diri doonaa informationka aad uga baahan tihiin organizationka oo dhan waayo si deg degana waanu samayn doonaa boston seattle san diego minnesota edmonton iyo muxuu ahaa allahu mustacaan toronto iyo orawa marka haddii wax kale kusoo biiraan waan arki doonaa laakiin haddii aad meelaha aad joogtaan oo doonaysaan inaad ka qayb gashaan then waad ila soo xidhiiri kartaan ma secretarigaad la xidhiidhaysaan ama aniga aad ila soo xidhiidhaysaan aad iyo aad ayaad umahadsan tahay professor xasan Aad baan- eh, faarax warfaa Thank En, xasan faarax warfaa siduu inoo sheegay dadweynihiinan koley xiiseynaya En, waa w w en, samadon foundation dot org ama waxaad kala xidhiidhi kartaan emailkiisa khaaska ah, warfaa xasan at gmail dot com oo aad ugu diri kartaan wixii su-aalah aad qabtaan ama wixii aad u baahan tihiin aad iyo aad ayuu mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadsan yahay professor xasan faarax warfax oo isagu ah guddoomiyaha samadon foundation waxaana u mahad celinaynaa madasha sigisti oo iyaguna dadwewana dhegeysanaya aada iyo aad ayaad ninkuna u mahadsantihiin sida sharafta leh ee aad noo dhegeysanaysaan ugana faa'iidaysateen samadon foundation en waxyaalaha ay qabato iyo waxyaalaha ay samayso iyo goorta aasaasantayba haddaba waxaan iyaguna aada ugu mahad celinayaa oo arrintan inoo fududeeyo waa guddiga madasha sigisti oo had iyo jeer isku daya inay la xiriiraan dadyogan en uu ka mid yahay professor xasan faarax warfa oo inay ka faa'iidaysanayno waxyaalaha aynoo hayaan ama wadankii ha ahaato ama wadankan aynu joogno ha ahaato haddaba anigoo ah yaasiin ducaale waxaan kusoo wareejinayaa guddiga oo iyagu en madasha sigisti ku jira aada baadna umahadsantihi
waa mahadsantahay yaasiin ducaale oo aniga asad maasuudi ah waan ku salaamayaa Eh, si khaasana waxaan ugu celina ugu mahad celinayaa professor xasan warfa eh, oo aan absolutely ah waxyaala badan ka faa'idaysanay eh, waxyaalaha u taagantaa samadon foundation Eh, sida caadada ahayd eh, su-aalihii inti badneed adaa weydiiyey balse eh, xasan warfa wuxuu jecel yahay weli dadka feedbackooda iyo wuxuu ka hadlayay inay fahmaan wixii su-aal ka qabta kasara ka tagtay haddii jiraan Eh, waxaan rabaa inaan siiyo xoogaa saddex loo qof inaan gana siiyo Eh, caawa nasin wanaag eh, waqti aan iclaaminay oo aan announcement-ka aan sameynay iyo dadka ku jira laba boqol toddobaatan iyo afar qof baa ku jira oo soomaaliyeed oo weliba aan lamba laaya badan reer yurub ay yihiin Eh, taas waxay kutusaysaa warfaa eh, iyo eh, samadol foundationba eh, dadka soomaaliyeed inay mataqaan xiiseynayaan inay tahay urur in- ama n g o ah oo ka casrisan sidii hore loo arki jiray Een, marka een, weli waxaan kasoo qaybgalay caawa farxad iyo inaan idin sheego ee, websiteyo badan oo soomaaliyeed oo dhegeysanayaan oo ku aan sheeg ku martiqaadin inay kasoo qayb galaan balse iyaguna messageka caawa ee, professor xasan uu gudbinayo iyaguna si ummadda soomaaliya ula qabsadaan waxay samadoon u taagan tahay foundation marka insha allah ee, qofku horean u yiri doona wuxuu noqon doonaa insha allah een, ee, tafatiraha ee, wargeyska cegaag news sanfi weeye na waa cegaag dot com na aad baan kuu salaamaya walaalkiis
ee, waa kaa qaadnay baraaga sinada arda howla horta axmed aa igu soo xiran laynka waa horta axmed laakiin waa xuseen fin oo bostona warfaa aad iyo aad ayaan u salaamayaa Een, dadka soomaalida shacabka kalena aad iyo aad ayaan u salaamayaa saaxiibka yaasiin ducaale Een, waraysiga sida fiican oo noogu daadihiyena aad aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa Een, waxaan rabaa warfa macalin warfa een, inaan ku weydiiyo Een, inkastoo aan ka daragsanahay een, samadon foundation iyo see ku bilaabatay een, een, inaan in yar wax ka ogaado een, waxaad tirahdeen dhulka soomaalidu degto Een, dhulka soomaalidu degtana waxa weeye shantii qaybood oo dee soomaaliya loo qaybiyey Een, marka waxaan rabaa inaan ka ogaado maadaama aad ka shaqeynaysaan dhulka soomaalidu degto een, qorshihiina ugu weynna uu yahay xuduudaha marka een, dee xuduudahee noqonaya xuduudaha soomaaliya marka een, halkaa inaad xoogaa noogu yaro noqoto Een, waxaan kaloo rabaa halku dhigiina ah een, aad tirahdeen soomaaloo dadaasho aqoonteedu durugto dilku u dhammaado cuduradii la dabar jaray laakiin ereygan dambe aad tirahdeen dur- ee, doorbin dheer ku eegtaa een, halkaa doorbin dheer ku eegtaa waxaad ka wadaan baan rabaa inaad inaad noo fasirto adoo aada u mahadsan Een, su-aashii saddexaad waxa weeye manhajka een, soomaaliya Een, soomaaliya waa jantarogan manhajka ka jira soomaaliya waxa weeyaan tusaale ahaan oo kale waxaan ognahay ma waxaad leedihiin qo- qof walbaaba meeshu ka yimid rijku ka yimid ha caawiyo nacam arrimo soomaalida haddii aad rabtiin inaad arrin soomaaliya wax ka qabatid siiba dee gobollada waqooyi ee dalka oo kale iyo gobollo kale oo gobollada dhexaa manhajo badan oo waxaa jira ka hor imanaya eh, soomaalinimada ama de aan soomaalida dan u wadin marka dadka wa- ileen sheert inaad u caawisiin markaa see isku qabadsiinaysiin caawinta aad rabtiin dadka soomaalida ah ee ee north america jabtaradaad ka samayn doontaa inay dadkii caawiyaan xaggeed ugu dambeynta waxaa weeye xaggeed ka bilaabaysay shaqada oo ilaa haddeer idii qorshaysan ama hadday jirto meelaad ka bilaabaysaan iyo sida aad rabti in aad u caawisiin in waanan ka xumahay in in- waxaan rabay war kale inaan sii galo nacam waxyaabaha waxaad ka hadasheen caafimaadka waxaad ka hadasheen in waxbarashada waxaad ka hadasheen training inaad dad siinaysaan ama tababaro in in platformkiina ama in in de me- meesha aad rabtiin oo inaad wax ka- wax ka bilowdaan waxaad ka hadasheen maaragtay ama aad aad leedihiin eh, aad ka hadashay inaad leedihiin maaragtay dib u heshiisiin in maaragtay khilaafaadka oo- oo nacam nacam ha- wax wa- wa wa scope weyn nacam waxaasoo dhan in nacam maadaama hadda aad tihiin in nacam ma- ma ma- ma- meel walba meesha waxay rabta ayaad ka caawinaysa marka halkaas inaan noo yaro bayaanisaa rabay waana kugu dheeraya hadalka de wariyaan hee ka raalli ahow salaam calaykum Ah. horta n ah, waa laba su-aalood oo wanaagsan Ah, mid waa scopeka waxaad iga weydiisay haddii aan fahmay Ah, midna waxa weeye ah, group kastaba standards ah, standards bay samaysteen waxbarashada sidee baad muxuu ahaa ula shaqayn karaysaan haddii ay qaar ah, muxuu ahaa aanan ah, la soo caymin karin soo soo mahayn
ha ha nacam manhaj manhajka manhaj manhajyo waxaa jira dee run ahaantii aan aan aan in in iskuulaadkaa la xidho ay ku fiican tahay dad in la caawiyo
in waxa horta waxaan waxbarashada waa waa laba nooc midna waa wax muxuu ahaa in ah, ah, social oo markaa khuseeya bulshada oo waxaa ka mid ah eh, civics-ka oo kale social studieska oo kale ma civics-ka oo la baraya carruurta dowladnimada waxay tahay in ah, taasi waxaa laga yaabaa in waa had iyo jeer waa elective uma malaynayo inaan inta badan waxaanan ahayn xagga ah, wada noolaashaha aanan ahayn inaan faraha la galayno in waayo regionskii baa xaq u leh inay iyaku wixii u dana ka sameeyaan xagga laakiin waxbarasho waxaa jira in ah, anan mar raba haddaad jaban joogto iyo haddii aad china joogto haddaad boston joogto isku mida in ah, manhajka chemistryga ama manhajka physicska ama manhajka biologyga waxa weeyaan waa isku wada standard sare inaan geyno weeye oo markaa kuma xidhna ah, local policyga siyaasadda localka ah kuma xidhna waa waxa weeyaan standards caalami ah in ah, formulada suppose biyaha h two o haddii afuush lagu yidhaahay iyo haddii af talyaani lagu yidhahay haddii af soomaaliya lagu yidhaaho still waxay noqonaysaa h two o waxaan ka shaqaynaynaa waxa weeyaan waxa adduunka aan la qaybsano wixii local manhajka localka ee socialka ah hadduu group yidhaaho eh, maakhir university hadday tilaahdo eh, carruurtayda weligood lama barin eh, latitude-ka iyo longitude-ka ay ku dhacdo muxuu ahaa baran Ah, taasaanan baraynaa xaq bay u leeyihin in ah, ka awdal jooga hadduu yidhaaho in ah, xadaaraddaan lahaan jirnay meel lagu dhigay iskuulladii soomaaliya ma jirto xadaaradii awdal iminka waxaan doonaynaa inaan anaku carruurtayda barno xaq bay u leeyihin burco hadday tidhaahdo raggayagii khatarta ah sheekh bashiir oo kale oo la dagaalami u dagaalamaya xuquuqdayada meel lagu soo qaaday ma jirto laakiin manhajkaasaan maanta dhigaynaa xaq bay u leeyihin marka wixii soo sheelay waa local wixii sciences ah waxa weeye waxaan la qaybsanaynaa adduun waxaanan ka caawinaynaa waa taa weye waxay noqotay scopeka yes dad badan baa uga tegey uga yaacay foundationka sababtaa scopeka ayaa weyn waxaan aaminsanahay haddaad xeedho weyn soo qaadato haddaad xeedho yar soo qaadato ma ogid waxaad heli doonta ilaahay bay gacantiisa ku jirtaaye at least xeedho weyn samayso marka scopeka taasi waa philosophy ahaan laakiin reality yes waa la samayn karaa waxa waxaa loo samayn karaa haddii anigu aan tago maanta say admas university oo hargeysa ku taala casharaan dhigi karaa casharadaasaa sii badanaya oo magaalada galaya oo la isticmaalaya marka waa la qaban karaa wixii halkanaan ka diray qalab caafimaad ayaan halkan ka dirnay waxaan u diray siay tuulo ku taalla xadka hal neerasana waan u tababaray waxa ka faa'iidaysanaya tuulooyinka ku dhow oo dhan ha wixii waa la qaban karaa scoobku waa wen yahay laakiin kama baqayno inaan wada gaadhno dadka midda kale sanad qura waxaan laguma samaynayo sida aan lugaha ugu joojinay iminka ayaan doonaynaa kontankan sanana soo socda inuu ugu taagnaado una burburin organizationkan oo waxaan uu noqdo wax joogto ah waanan u dhigaynaa istraatijiyada oo waxani ku socon lahaa waan u dhigaynaa haddii aan fikrad rajadani halkay iga gashay haddaan kuu sheego waxa igu maqaalo ah in even nin dhan oo madaxweyne ka waddan ka ah noo sheega sidaad doonaysaan wax u qabataan aan nila qabanaya hadday caafimaad tahay programka isiya aan nila fuliye yani waxaan haynaa rajo weyn baan haynaa oona yani meelo aanan kaba filaynba jaamacada maraykanka ku yaala like more oo kale muxuu ahaa muxuu ahaa howard oo kale yani madaxweynuhu u tego way caasumeen waxay ku lahaayeen waxay ahayd maxaan nii qabanaa iskuulladiina maxaan u qabanaa isbitaaladiina maxaan u qabanaa just talas waxaan kuu qaban nii qaban lahay marka rajada way weyn tahay muxuu ahaa haddii aan bilowno wixii laakiin inaan gacmaha soddon sano soo socda haddana gacmaha laabano waa laga wanaagsan yahay waxaan shan iyo labaatan sane gacmuhu inoo laabnaayo intaasoo dadaa wax isku dayay ama waa la dilay ama waa la ishortaagay ama yani waa laga saaray meeshii ama yani dad badan oo wax tar isiri baa jiray oo la xumeeyey laakiin miyaan ku qancay miyaan taa ku joogsanaynaa waa maya simple as that
maasha allah maasha allah meel fiican baa dhigtay professor xasan warfac absolutely su-aalo fiicana su-aashaasna si fasaaftiir leh oo waafaxa mataqaana saaqi baa uga jawaabtay weli waxaa kudi jira insha allah waxaan israacinayaa martida caawa ee warshadeyada ah ee noo imaaday haddana waxaan siinaya insha allah janiska rahan axmed nuur tafsiraha wargeyska riya talex insha allah waxaan siinayaa kabacdina insha allah salaanti iyo wixii mataqaana ma haray baan gudagelaynaa waana ku salaamaya insha allah farxan riya talex
asado ma maqlaysaa ان شاء الله ما فكروا ورياشي ما فكروا ان شاء الله السلام يا برادر تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته aad baan u salaamaya professorka boqolkiiba boqol sidoo kale waxaan salaamaya wariye yaasiin oo isaguna inoo daadihinayay qoladiina maamulka madasha daryeelna aad iyo aad baan idinkan idin salaamaya sidoo kale waxaan halka salaam uga soo gudbinaya dadweynaha soomaaliyeed ee sida habsamida lagu dhegeysanaya professorka iyo cilmigan ilaahay u dhiibay ee mahawigaan laga gugaadhay waxaan isleeyahay su-aaluhu ma dhamaan doonaan haddii professorku janis weyn hayo laakiin sidai caadada ahayd time limit baa jira anigu su-aalihii aan qabay ka farxaan ahaan badiba waxaa weydiiyey kheyralaas iyo ninka la yidhahda yaasiin hal su-aaloo quig aan doonayaa professor inaan ku weydiiyo su-aashaasi waxay odhanaysaa ma tihidin ciddii ugu horreysay ee isku dayda danyarta soomaaliyeed inay wax gaadhsiiso ama ha ahaato waxbarasho ama ha ahaato caafimaad iyo wixii lamid ah badyowgu ama xuduudda hadda garaadeen ama mawlka waddanka daha ku dhex jireene tuulooyinka fogfog iyo degmooyinka bableeshinka faraha badan ay degan yihiin oo dhulka remote areada ah dadkii ugu horreeya isku daya inay wax gaadhsiiyaan ma tihidin laakiin dadyow badan oo ama dawlada ah ama hay-aad ah kuwa dawliga iyo kuwa aan ahaynba ayaa isku dayay way suuroobi weyday sababtuna waxay tahay isbaaraa meel dhexe taalla for example hadaan soo qaato anigu waxaa ka yimi gobolka sool magaalo talex la yidhaahdo talex waxay dhacdaa meel somewhere ku dhow bartamaha soomaaliya qaarad khariirada number sevenka xaggeeda sare waxa weeye haddaad ugu talagashid maanta inaad waxbarasho gaadsiiso wixii iminka ka horreeyey waxaa dhici jirtay in amaad hargeysa soo marto ama aada soo marto garowe hargeysa markaad tidhaahdo tobankaa kursi waxaan ugu talagalay iskuolka hoose dhexe ee keri la yidhahda talex ku yaala ayaan tobankaa kursi iyo miiskaa ugu talagalay waayahay bay odhanayaan annagaa dawladda hogaadsiinayno waa umuuraha iyagii weeye waxyaaba badan horena waanu ka qabanay toban iskoolla waanu dhagax dhignay afartii kursi baa lagaa qaadaya halkaasaa ugu dambaysa talexna ma gaadhayaan mana gaadhi doonaan sidee baad is leedihiin waad kaga duwan tihiin kuwa horo waad ku gaadhsiinaysaa shaygu in kastaba ha la ekaaday exactly meeshii aad ugu tala gasheen waanu ku salaamaya
su-aashaasi waa waxay yidhaahaan maraykanku one million dollar question waxa weeyaan waa absolutely wax oo dhan waxa isku fuugsadayeen su-aashaada noocaya in waxa weeye waa runta uguma horeyno ajanabi iyo soomaaliba way isku dayday intaba qaarna waa la niyad jabiyey qaarna projectku gebigiis waa saddex sano u ahaa dabeetana lamaba cusboonaysiin dawladdii awal fandgarinaysay ayaa dawlad cusub baa timi tii horaa dhacday fandkiina waa istaagay hay-addii way laalaabatay ina tuuladii wax loo qabanayna way meetengarey kari weyday dabeetana mashruucii sidoo ku baaba-ay ina waxaan kusoo arkay waxaan tegay magaalada boorama waxaan siyaartay iskuolka caruurta dhagaala oo lagu tababaro markaa waan la sheekaystay raggii madaxda ahaa waxaa dhibaatooyinka haystay kamid ahaayeen markii hore waa la caawinayay markii dambena hay-adihii baa ka tegey waxaa kusoo banaanaaday raggii maamulka hayee soomaaliyeed inay iyak wixii wadaan iskuolkii miyay xidhayaan markaa nasiib wanaag way dadaaleen way isku urureen magaaladii bay kiciyeen ugu dambayntii waxay ku guulaysteen caruurta dhagahala ayaa awalba waxaa la beri jiray harqaanka iyo najaaradda iyo farsamada biraha ayaa la beri jiray ardaydii oo ka dhigata oo ka shaqaysa magaalada boorama oo dhismood badani ka socdo ayaa waxay ku yidhaaheen muxuu ahaa soo caawiya iskuolkii ma u malaynaysaa caruurtii ka baxday iskuolka iskuolkaasi inay tahay kuwa iminka caawiye ee wada iskuolka marka waa rajaa jirta waa la samayn karaa waxyaabaha qaarkood waxaan uga jeedaa haddii hay-adi ka tegto waa la buuxin karaa si loo buuxiyaba haddii la helo problemka haddii cidi soo sheegto weligay ma ogeyn ilaa aan siyaartay meella kumay qorayn arrintaasi waxaan ka wadaa su-aashaadoo ahayd had haddii aada wax dibadda ka geyso ood waddankii geyso wixii aada geysay ma gaadhayo meeshaad u waday ee maxaad kuwii kale kaga gadisan tihiin ee hare ugu feelgaroobay inay gaadhsiiyaan wixii ay dibadda uga geeyeen kuraasna ha ahaatee waxaan uga gadisannahay uga kuwii hore si ay wax u qabteen qaar guulaysay iyo qaar kaleba way jireen laakiin sida annaku aan filayno harowna waan u sheegayay barnaamijka madaxweynena u tegi mayno madaxweyne ku-xigeen ama ra-iisul wasaarena uma tegayno qofka ugu horreeyaan abbaaraynaa haddii aan tego hargeysa iyo haddii aan tego muxuu ahaa muqdisho ama haddaan tego muxuu ahaa bay amasiye garowe waxaan raadsanayaa qofka u qaabilsan planninga waxaan leehay waxaan doonayaa master plankina inaan arko in wax baahiyood qabtaan ma jirtaan iskuolkan si ka warrama haddii aan kuraas u keeno u keenno siday baahidiinu tahay sidee baan ku gaadhsiinaynaa annaku awoodda ma u leynahay inaan gaadhsiino mise farahaan ka qaadnaa haddii aad iyaga kala sheekaysasood kala hadasho waxaasi barnaamijkaasi wuu soconaya haddaad laakiin doonto inaad adigu iskaa u geyso badanaa u failgaroobaa maxaan sidaa ku leha n nineteen eighty five dowladda canada qaybteeda la yidhaahdo canadian international development agency waa siida ayaa la yidhaahaa ayaa lacag siisay shan milyana jaamacadda ku taala saskatoon oo saskatchewan university waxay yidhahdeen shantan milyan waxaad waxaad wax ugu qabanaysaan jaamacadda ummadda soomaalida gaar ahaan wasaa kuliyadda waxbarashada kuliyadda caafimaadka kuliyadda xanaanada xoolaha kuliyadda beeraha kuliyadda beeraha kuliyadda caafimaadka afar kuliyadood bay ahayd baan filayaa qiyaasteedii haddaan hayo shantii sano ayaa dhammaatay waxay dooneen inay cusboonaysiiyaan dowladda soomaaliya way diiday inay cusboonaysiiso safiirkii canada ayaa wuxuu yimid muqdisho anugu markaa waxaan ka ahaa barnaamijka liyanson xidhiidhiyaan ka ahaa waxaa la yidhi xasan barnaamijkii ma cusboonaysiinan waayo dowladdaa diiday waxaan u tegey xuseen ceelaabo oo wasaaradda balaaninka jooga markaasaan yidhi maxaad u diideysaan lacagna la siinayo siday wax u dhaceen xuseen ceelaabaan ka bartay arrintaas wuxuu yidhi xasan bar nama soo marin barnaamijkan nama soo marin oo wasaaradda balaaninka meel ay qorshaha kaga jirtaa ma jirto sidaa darteed goor la joojiyey ayaan oo ma safiirka ka helnay in barnaamijkii la joojiyey waayo qiimeyntana nooguma jirin maalgelintana nooguma jirin waxqabadka master balankaygana ma ahayn casharkan waagaa ka qaatay muxuu ahaa ninka la yidhaaho xuseen ceelaabe oo wasiirka planninka ahaa ayaa markaan iminka tegay waqooyiga waxaan la kulmay wasiirka planninka sacad doctor sacad xaaji cali anigii oo usii gogol xaadaya waxaan la iman doono waxaan kale oo kasoo degdegay laakiin qorshaha igu jirto oon iminka doonayaa inaan arko wasiirka caafimaadka oon halkan isagana isku baranay boston markuu yimid wasiirka waxbarashada iyo tacliimta sare waan is aragnay samsam yani waxa weeyaan wixii waddo loo maraa jira waxay noqotay jarawe iyo kaakacayo iyo muqdisho iyo bay dadkii tegi lahaa haddaanan anigu tegin inkastoon dadka wada garanayo sida kaalkacayo oo kale ninka beresedanka jaamacadda ku taala muxuu ahaa cabdiqaadir waxa weeyaan yani wixii waan dadkii waa la gaari karaa marka waa inaad kasii dhaadhicisaa dadka inta aanad marka hore waxgeyn meel intaanad ischool buug siinin ama siinin ma garanaysaa inqalab waa inaad qorshaha qaranka ku dartaa ood wasaaradda la fadhiisataa ood ogolaasho ka haysaa inaad function garayso meesha ina wixii dowla nidaam dowladu ku shaqaynaya haddaa sidaa la sameeyo wax xumaanayaa ma jirto waa aragtidayda and i hope inaan saxahay waan ka baxay
maasha allah maasha allah professor xassan faarax warfa waa ku salaamaya dad badan baa liiska i qornaa laakin already waktigaan ugu talagalnay timedii baan dhaafanay marka ma rabo su-aashii one million questionka ku sheegtay in su-aalo kale aan ka dalageeyo waxaan keenaya insha allah intaanan soo gabagabeynin anagoo fiirinayo mataqaanaa xuquuqda dadka martida qolka ku ah soomaaliyeed oo iskugu jira rag iyo dumarba inaan hadda magarsiiyo gabar soomaaliyeed oo rabta inay keliya ku mahad celiso iyadoo ku hadlaysa afka gabdhaha kale ee qolka ku jira insha allah kabacdan insha allah waan waxaan u gudboonaa gabagabadii gaasir may maqlaysaa gaasira
haa wuu ku maqlaya maad waa ku furan yahay aada iyo aad
haa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waan wada salaamayaa gaar ahaan profesorka profesor xasan warfaawo ku salaamayaa calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsan tahay dhammaan adiga iyo dadka ku jira ma- golaha iyo wariyihii weriye yaasiin isagana waan salaamayaa profesor aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waktigaaga iyo cilmigaaga iyo waayo aragnimadaada aada caabaalkan aanu ka dhegaysanay ee aadana siisay ilaahina waxaan ka rajeynayaa in samadon foundation uu noqdo kii soomaalida wax badan u qaban lahaa oo ay kaga bixi lahayd baahida haysata shan iyo labaatanka sannadood dadkuna ay kula gartaan dadkuna ay kula gartaan fikradaada iyo caqligaaga iyo waxqabadka aad doonaysid inaad dadka wax u qabato insha allahna waxaan rajeyneynaa waktiyo kale oo uu barbaaray oo uu qabcay samadon foundation inaad wakti kale mar halkan aynu isugu nimaadno innaka oo ka sheekeynayna waxqabadkiisa wax wuxuu uu qabtay iyo wixii laga faa'iiday iyo waxa mustaqbalka la qaban doono marka aada iyo aad baan barfasor kuu salaamayaa insha allah waktiyo kalena waan rajeynaya inaad nagu soo noqoto thank you very much marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah gaasira meel fiican baa dhigtay waan u qimataa messajkaas inaad ka gudbisid dadka wakiilka ka ahayd iyo weliba adoo ku hadlay afka madaasha sigisti waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waan ka xumahay dad badan oo saaxiibaday oo xitaa gooni iisoo wacaya texmas iisoo diraaye rabeen inay profesorka sheexaa khaasa weydiiyaan laakiin waa joojinay saacad iyo fifty minute ba maraysaa qorshoon wuxuu lahaa hal saac ilaa forty five minute marka anoo ka duulaya maamaha carabi oo ahayd oo walaalka hadduu malab yahay har mar hal mar lama wada leefo ma rabno professor xasan warfa inaan offer time la aadno shaatiga la gashano wuu noo soo nabo doonaa insha allah waxaan ka faa'iidaysanayaa fursadan anoo ku hadlaya magacayga isagna suudi ah iyo dhammaan maamulka saaxiibada afkooda waxaan si khaasa ugu mahad celinayaa professor xasan warfa taamkuna siiyey iyo sida tafaasiisha leh uu nooga qanciyey ummadda soomaaliyeed ku jirta golahan sigisti oo ah golo lagu falanqeeyo siyaasada iyo arrimaha federaaka soomaaliya ee wax walba bulshada soomaaliyed waxtar u ah mar walbana aan soo xirno qof alaala qofkaas dhigi karno waxbaa ummadda soomaliya ka faa'iidi kartaa idinkuna waajib idinka saaraya inaad dadka ugudbisaan caawa waxaan nasiib u yeelanay professor xasan warfaayo inuu madasha nooga casuman yahay weriyaha soomaaliyeed galgala news yaasin ducaada no noo wareysto anuu arrimahaas in ka faaidaysanaya waxaa raba insha allah inaan umahad celiyo dhammaan wariyaasha soomaaliyeed oo kale iyo websyada kale mada madasha kasoo qaybgalay si ay u dhegeystaan fikradda samadon foundation iyo wuxuu guddoomiyahoodu ka oran lahaa xasan warfaa si ay laftigooda ugusu gudbiyaan waa jawaabka ka saarana ay arrintan ka qabsadaan waxaan si khaasa ugu mahad celinayaa mar labaad saaxiibkay axmed fande sheekh nuur oo noo saamaxay inuu profesorka nagu soo casumo xiriirkana noo fududeeyey isagana si khaasa haddaan maamulku nahay ayaan umahad celineynaa professor xasan warfa waxaan kusinayaa last minute dadweynaha soomaaliyeed ku dhegeysanaya iyo hadalkii gabagabadeed madasha uga tegi lahayd inaa noo soo jeediso
ha aad baad u mahadsan tihiin waktiga aad siiseen inaan ila qaybsado waayo aragnimadayda waktigaad haysa ee siiseen inaan inaan nala dheg iga dhegaysataan dadka wanaag dadka wanaagsani way badan yihiin ina dadka wanaagsan aad tilmaantaan ood aragtaan ood la shaqaysaan baan nagu odhan lahaa waxaan nagu odhan lahaa na waxna ilaa aada hubisaan boqol kiiba boqol ilaa aada hubisaan ha u qaadanina inuu inuu run yahay na wax kastaba sir baa ku jirtaa inaad ku kuur gashaan si cilmiyeysan u u analyse garaysaan u falanqaysaan dabadeetana aada fikrad ka qaadataan cashar anwaa ka helay arday laba arday oo macalin u ahaa baan kusoo gebagabaynayaa shee hadalka n kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii anigoo macalinka ah dugsiga fanto uno waxaan ujeedaa fanto uno november oo maalinta macalinka howlwadaag ku yaalay muqdisho weeyaan waxaan ka hadlayaa banaadir ayaa laba arday baa halka ugu dambaysa fadhida markas science baan dhigayaa mar kasta oon hadlo oon wax sheegaba way sheekaynayaan markaas siday hadalkii sheekadii u wadeen ana anu serious baan kahay waxaan aan dhigayo waxaan u hayaa dareen weyn ardaydu aad bay ii dhegaysanaysaa waan waan anigaaba isbogaadsii oo yani isla dhacaysaa waxu dhigay marka labadan hadlaya waxaan leeyahay maxay u aamusi laayihiin marba signal baan u bixiyaa aan lahaa labadiinaasi aamusa haddana way sii wadaan uun hadalkii marka waan cadhooday markii calaaskii dhammaaday baan ku yidhi officeka ina keena offickaan geeyey gabadhii secretariga waxaan ku yidhi u garaac warqad eria si aan u eriyo edaab odaab edaab darradooda marka gabadhii baa bilowday magacanta u sheega markaasaa waxaan arkay labadii wiil mid ka mid a ayaa wuxuu ku hadlayaa af kale kii kaleu la hadlayaa markaasay af kale hadalkii isku weydaarsanayaan markaasuu aniga igu jeedsanaya igu soo jeedsanaya af soomaaliya igula hadlaya markaasaan u kaadi u kaadi gabadhii secretarigii baan u kaadi wax maxay afkaad ku hadlaysaan markaasay yidhahdaan waa oromo adigu oromaad ku hadashaa ha isaguna oromo oo qura ku hadlaa af soomaaliya kuma hadla buud oo waxa aan dhigayay een maalin kasta dhigo xabad kama fahmo wuxuu yidhi anaa u tarjuma buu yidhi markaad adigu waxaad sharxayso ayaan markaad sharaxdaan u tarjumaan ugu tarjumaa af oromo aniga halkii yani maro waxa igu dhacay embarrassment maro dilaac wiil icaawinaya oo iga caawinaya wax dhigidaydii oo inankan kale waxba fahmayn caawinaya ayabaan aniguna doonayaa inaan eriyo waxaa igu wacnaa seeflaboodnimadayda waayo aragnimo la-aantayda macalinimada sanadkii igu horreeyey iyo anigoona u hobsan oona u yeedhin ama dubtegin oo dhan waar hadh maxaad ka hadlaysaan markaa waxaan cashirkii noloshayda ugu weynaa kaasuu ahaa maalintaa wixii laga dambeeyey wax kastoo qiimeynayo waxaan u qiimeeyaa ilaa salka ayaan ka gaadhaa waxaan nigula talin lahaa arrimaha qurbaha niga nagaga imanaya ama arrimaha soomaaliya ka dhacaya waxa aad arkaysaan ee guud ha ku qiimaynina waxaad hubiseen ku qiimeeya waayo khaladka aad samaysaan eed qiimeyn khalada aad samaysaan dhaawaca aad geysataan dib uma soo tabmayo dhaawacaasi dib ma garanaysaa ma dib kuguma soo noqonayo wax kasta oo barnaamijyo oo qaranku wado ama dad kala wado in ayaani la odhan hebel wasiir hebel madaxweyne hebel kan hebel waxaan u sameeyey wa sheekada ka baxa sal ka gaadha qiimeeya dhiskaskareeya isku yimaada ka sheekaysta war doona markaasaad talo wanaagsan helaysaan markaasaad qiimaan wanaagsan helaysaan waxaa ku dhan soomaali ka bartay waxa weeye sidaanu u qiimayno anigana ha ahaatee sidaa aan wax u qiimaynaa always hadan dhibaatada soomaaliya ka taagan waxaa inoogu wacan habka aan wax u qiimayno qiimaynta waa inaan valuegeyga u isticmaalnaa ina dhaqankeenna iyo iyo diinkeenna aan ku qiimaynaa wax iyo cilmiga aan qurbaha ka baranay oonan ku qiimaynin intuu qofku ku xigo intuu ku dhow yahay iyo wuxuu yahay waxa lagaaga sheego waxaad hubta mooyaane wax kale ha ku qiimaynin qofka marka waxaan leeyahay nala gala na caawiya na garab gala si aan u caawino soomaalida waad mahadsantihiin
maasha allah aada iyo aad baan kaa mahad celinayaa hadalkaaga qiimaha leh ugu dambeeyana waxaan filayaa dad badan oo madasha ku jira iyo dad badan oo dhegeysan doona inay example ama cashar ama dhegahoodu waxay mar walba xusuustaan inuu noqdo anigoo asarna weli emotional hadalkaas caawa laftiga waxyaala badan baa ka faa'iiday professor xassan waan ku salaameynaa waxaan leenahay madashana madashaadii hope inaysan noqon marki labaad kuu dambeysay mar walba waxaan jeclan lahay sidaan hore ugu sheegayba dad badan oo soomaaliyeed oo aqoon leh inaan raadino inaan dadka wax isdhaafsadaan fikradda falaaqeynta iyo sidii ummadda soomaaliyeed dhexdooda wanaagtinimada ay isu caawin lahaayeen waa mar walba hadafka iyo guldhiga madasha sigista ay leedahay adigana si khaasaan kaa mahad celinayna waktigaaga qaaligaana siisay waan ku salaamayna insha allah caawana barnaamijkeeda intaasuu noogu gagoon yahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
thank you very much bye bye You are now muted. You have been kicked from this conference.